وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون
dadku wuxuu ahaa ummad keliya haysta diin keliya islaamka markaasay iskhilaafeen waa dambe haddaysanna jirteen kelmad horay uga dhacday rabbiga in loo oofiyo muddadooda ama inaan la ciqaabin cidna iyadoo aan xujo cad u iman waa lagu kala xukumi lahaa dhexdooda waxay isku khilaafsan yihiin nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi ilmo kasta waxay ku dhashaan islaamnimo oo ah in la caabudo alla keliya oo aan waxna lala wadaajin cibaadada laakiinse waalidkiisa baa ka yeelay yuhuud ama nasaaro kirishtaan ama majuus dabcaabud ah sidaba ay xooluhu u dhalaan neef aan iin lahayn ma waad ku aragtaan wax dheg go'an waxaa wariyey albukhaari